bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhduna ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha agosta sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gudaha suuqa weyn ee bakaaraha ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta gebi ahaanba aysan suuqaasi ka jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah ka gadaal markii ganacsatada iyo sidoo kale maamulka degmada hilwaa iyo hodanba is-afgarawaa uu soo kala dhexgalay kaasoona la xiriiro bixinta cashuuraha ay sheegatay dowladda federaalka ee soomaaliya in la bixiyo maalintii shalay ayaa la tilmaamay in waraaqado loo qeybiyey ganacsatada suuqaasi taasoona kor u qaadayso waxyaabihii hore looga qaadi jiray ayagoona ganacsatadan ay ku andacoonayaan in ayagu lagu soo cashuuro dekada weyn ee magaalada muqdisho inkastoo sidoo kalena ay tilmaameen inay jiraan meelo kaloo dhowr ah oo looga canshuuro hantidooda inta aysan soo gaarin gudaha suuqa weyn ee bakaaraha iyagoona ugu dambeyn tilmaamay in haatan laga dalbaday lacaga aad u fara badan oo aan suurtagal ka dhigaynin bixintooda waxaana arrintaasi ay sababtay in gebi ahaanba ganacsigii suuqaasi albaabada isugu dhuftaan ganacsatada iyadoona subaxnimadii hore ee saakay ilaa iyo maanta idin la arkayay ganacsato hor fadhisa goobahooda ganacsiga kuwaasi oo aanan suuqa ka muujinaynin wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah ganacsatada ayaa lasoo sheegayaa inay si aad ah kaga hortagayaan cid waliba oo isku dayda inay furto ganacsigeeda gudaha suuqa weyn ee bakaaraha iyadoona arrinta ay u muuqanayso mid isku mowqif ay ka yihiin ganacsatadaasi mid ka mid ah ganacsatada ka shaqaysata gudaha suuqa weyn ee bakaaraha oo magaciisa diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaan kula xiriiray qadka telefoonka anigoona ugu horreyn wax ka weydiiyey dhibaatooyinka ay ka cabanayaan iyo haddii ay jiraan wax dhaqdhaqaaq ganacsi oo suuqaasi ka jira maanta waxauna igu jawaabay
guud ahaan suuqa saaka waa xiran yahay runaantii ganacsatadan waxay ka cabanayaan lacaga dheeraad oo laga qaado oo suuqa hadda wax ganacsi oo ka jira ma jira miya maya maya saaka guud ahaan suuqa waa xiran yahay albaabada isugu wada dhufan guud ahaan qaybihii suuqa uu ka koobnaana waa wada xiran yihiin ma lidinku wargeliyey lacagahani cidda idinka qaadaysa runaantii hadda lacagaha xaddiga laga qaadayo ayaga ganacsatada waxay ka cabanayaan dekada in lagu soo canshuuro baawarka marka lasoo raro dhexda lagu soo canshuuro markii intay dukaanka walbaba loo imaado oo askari uu leeyahay ama lacag gooni ay keen ama canshuurtii dowladda waay waxyaabaas ka cabanaya joojintan ganacsigii suuqa weyn ee bakaaraha ee aada joojiseen ma mid ay ka saman yihiin ganacsatadoo idil mase waa qaar wax ay wataan maadi suuqa dhanay ka jirta arrintaas marka waxay ka cabanayaan rag meelahay ka amar qaatan aan la ogeyn oo lacaga dheeraada ka qaada sidii sheegayan hadda ganacsatada marka hadda waxaad xaqiijinaysaa wax ganacsi ee suuqa inuusan ka jirin suuqa saaka waa xiran yahay waa hadda waxaa laga cabsi qabaa banaanbaxay inay ka bilowdaan marka guudahaan saaka mid xiran suuqa dhaqaaq ma jiro albaabadaas wada aada ayuu mahadsan yahay kaasina waxau ahaa mid ka mid a ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha oo diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado balse xaqiijiyey in gebi ahaanba ay istaageen howlihii ganacsi ee suuqa weyn ee bakaaraha wixii wararee kusoo kordhan waxaad kula socon doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awoodala laga helo midooda yurub ayaa shaaca waxa uu ka qaaday inuu ugu deeqayo lacago wadankaasi kenya kaasoo ay kaga qayb qaadan doonto la dagaalanka kooxaha al-shabaab midooda yurub ayaa sheegay in lacaga gaaraya konton iyo kow dhibiic toddoba bilyan oo shilinka kenya inay ugu deeqayaan toddobada sane ee soo socota wadankaasi kenya waxaana taageeradaasi tilmaameen inay qayb ka tahay dhanka ammaanka iyo xasiloonida horumarinta dhanka dimuquraadiyadda iyo sidoo kale xasilooni kahana qaada gudaha dalkaasi kenya wadankan kenya ayaa lacagtani ka caawinaya sidii ay kaga hortegi lahaayeen weerarada kaga imaanaya dhanka ururka al-shabaab tan iyo wixii ka dambeeyey labada kun iyo kow iyo tobankii markaasoo ay ciidamada kenyaanka gudaha u galeen wadanka soomaaliya ayagoona ugu dambeyn qayb ka noqday ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya al-shabaab ayaa weeraro ay ka mid yihiin kii westigate moll iyo oo ay ilaa iyo kow toddoba iyo lixdan ruux ay ku gee halka tiri intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen ilaa iyo sidoo kalena ay jireen weeraro kaloo tiro ah kuwaasoo ay qayb ka ahayd imbactoni weerarkii ka dhacay oo ay ku geeriyootay in ka badan boqol ruux ayaa waxay arrintani ka dambaysaa kuwa midooda yurub cadaadis ay ku saarayaan sidii dowladda kenya ay kaga soo kaba lahayd dhibaatooyinka kaga imaanaya dhanka ururka al-shabaab oo ahaa si ururdiimeed ka hana qaaday gudaha dalka soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer qarax geystay khasaare hantiyadeed ayaa maanta waxa uu ka dhacay geeris ku yaalla isgoyska baarubax oo ah isgoyska la qaybiya degmooyinka hodan iyo holwadaag ayaa waxaa lasoo tilmaamayaa inay ka dhasheen khasaarooyin aada u xoogan oo ay qayb ka yihiin hanti halkaasi ku basbeeshay qaraxa goobta uu ka dhacaya la tilmaamay inay ahayd goob gaarish ah iyadoona halkaasi lagu farsameeya baabuurta waxaana la tilmaamay in qaraxa uu ahaa mid uu ku xirn mid ku xirnaa gaari uu lahaa sarkaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya kaasoona meesha loo geeyey in lagu sameeyo sarkaalka ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay xerow inkastoo magaciisaoo dhammaystiran aanan la helin haddana wararka ayaa tilmaamaya in qaraxa markii u dhacay kadib goobtaasi ay ka dhasheen baabuur halkaasi tiilay oo ahaa kuwo iib loo geeyey iyo kuwo kaloo halkaasi samays loo geebiyay inay ku basbeeleen waxaana sidoo kale dabka u gaaray geerish ku dheganaa geerishkaasi kaasoo la tilmaamay inay ku jireen shidaal halkaasina uu ka dhashay khasaaro xoogan kooxaha dabdamiska ee maamulka gobolka banaadir shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo kooxo kale ayaa gaare ayagoona ugu dambeyn ku guulaystay inay dabkaasi joojiyaan inkastoo khasaare xoogana geerishka uu soo gaaray taasuuna gebi ahaanba halkaasi ku basbeelay baabuur aada u fara badan oo tiilay ma jira wax khasaare dhimashaha dhimasho nafeed oo u geystay dabka maanta ka kacay geerishkaasi ama qaraxa waxaana arrintani ay ka dambeysay xilli muddooyinkii lasoo dhaafay laga cabanayay geerishada la dhigta baabuurta kuwaasoona inta badan lagu eedeeyay inay yihiin goobaha laga soo abaabulo ama laga soo farsameeyo walxaha qarxo gawaarida lagu xidho allaamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa goobta gaaray inkastoo weli aan lagu guulaysan in cid loo soo qabto falka maanta ka dhacay geerishka ku yaala isgoyska baarubax ee degmada degmooyinka howlwadaag iyo hodan haddana waxaa jira howlgallo halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya welina kama hadlin laamaha ammaanka ee dowladdu waxyaabihii gacanta ay kusoo dhigeen howlgalkii ay ka sameeyeen goobta uu falkaasi ka dhacay axmed cabdi baafo oo ah wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha ee dowladda federaalk ay u xilsaartay gobolada bakool iyo sidoo kale gado ayaa maalintii shalay ahaa gaaray qaybo ka mida deegaanadaasi ayadoona ay u kuurgalayeen wafdiga uu hogaaminayo wasiirka ahna guddoomiyaha abaaraha ee xukuumadda ee u magacowday xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanadaasi waxa uuna ka hadlay waxyaabihii ay ku arkeen intii ay ku sugnaayeen booqashada degmada xudur iyo sidoo kale doolow oo ay ku soo arkeen macluul aada u fara badan sida uu tilmaamay wasiirka beeraha ee xukuumadda soomaaliya ahna guddoomiyaha abaaraha ay ugu magacowday xukuumadda labadaasi gobol waxaan jeclahay inaan warbixin kooban idinka siiyo socdaalkii shalayto guddiga gurmadka degdega ee abaaraha uu ku tegey magaalada doolow iyo magaalada xudur oo ka kala tirsan labada gobol ee bakool iyo gedo waxaanu waxaan marka hore aan ku hormarayaa degmada doolow wixii aanu kala kulannay doolow waxaanu ugu tagnay dad haraadka uu si xun u hayo tuulooyinka ka baxsan saad ogtihiin doolow webi baa mara webiga waxaa ka faa'iidaysta dadka webiga u dhow wixii ka fog magaalada maxaanku dha xoola dhaqatana ah waxa ay aad uga cabaadayeen biyo la-aan ceelashiyo guray maxaan ku dhahdaa waxaa aan indhaheenna kusoo aragnay xoolo u dhintay haraadkaas u dhintay biyola'aantaas u dhintay baan indhaheenna kusoo aragnay meesha aan tagnay waxay u jirtay ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitr magaalada ayay u jirtay waxayna tusaale ka ahayd waxyaabaha ka dhacaaya hadda degmada ka dhacaaya oo naloo sheegay ilaa iyo boqolkiiba labaatan hantidii xoolaad gaar ahaan ariga ahaa oo ay xoolodhaqatada ay haysteen inay hadeertaan ay waayeen oo ay ku dhinteen biyola'aantaasi iyo abaartaas taagan dabcan sida ay warbixinta nagu siiyeen mas-uuliyiintii aanu degmada kula kulannay arinta abaarta iyo biyoyaraantan iyo cunoxumida waa mid gobolkao dhan wada haysata oo ku baahsan gobolka xudur marka la yidhaha xudur marka la yidhahdo xudur waxaan kusoo aragnay dad go-doon ku jira oo raashinkii u soo gelaynin waxaa meesha lagu cunaa dhabar lagu keeno waxaana jooga dad soo raacay waxasaa xusuutaan bishii juun waxaa meesha lagu qaybiyey raashin baa lagu qaybiyey raashinkaasina xukuumadda ay geysay ayaa dadka ay ku baxsadeen oo ay aad maxaan ku dhahdaa uga muuqatay in haddii aan raashinkaa la geyn lahayn xaaladda halkan ay kasii xumaan lahayd taasi laakiin waxay dhalisay dad kaloo dheeraadaana inay soo raacaan oo ay maalinta meesha joogaan waxaan ka wada hadalnay maamulkii meesha joogay iyo ciidanka amisomba sidii dhaqsi loo furi lahaa jidka oo aan raashin aan xamar hadda aan ku hayno muddada toddobada beri ee soo socota insha allah inaanu gaarsiino degmada waajid xudur iyo tiyeglow hadeertaan furantay oo saakana loo sheegayo in raashinkii ku jiray shabaabka ay amreen in laga saaro oo maxaanku dhahdaa taasina waxay keeni doontaa baahi xoog leh iyo cunayari xoog leh oo tiyeglow ka dhacda waxaanu qorshahan ku darsannay insha allah toddobada bere soo socotana waxaan jecelnahay in raashinkaan halkaan aan ku hayno uu degdeg u gaaro dhanka kalena wasiirka beeraha ee xukuumadda soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha labada gobol ayaa waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono hay-adaha habka ay u bixiyaan waxyaabaha ay ugu talagaleen dadkaasi oo u tilmaamay inay haatan haystaan dhibaatooyin kala duwan in la eego baahida dadkaay qabaan in la ogaado cidda wax ugu maqan cidda faraha hadeertaan wax ku haysa cidda maxaan ku rahda hawla hadeertaan ka wada meelahaas goobahaas ka wada socdaalkaana meesha ku tagnayn waxay muujisay bannaanka soo dhigtay in khilaaf uu dhexeeyo qorshaha hay-adaha kan ay wadaan iyo baahida dadweynaha ay qabaan yacni iyadoo abaarta tan ay jirto oo biyola-aan ay jirto in wax kale laga shaqeeya maba ahayn waxa idin xoogga la saaro haddii hadeertaan barnaamijyada ay hayaan iyo lacagaha ay hayaan ay ku wajahan yihiin oo ku qorshaysan yihiin shaqo aan la xiriirin baahidatan hadeertaan jirta waxay ahayd maadaama dalka kan ay ka shaqeeyaan abaarahana saddexdii sana marka la joogaba dalka waxay ahayd haddoo kaleeto in lacag gurmada ay meel u taallo oo baahida dadka biyo markay sheegtaan isla markiiba biyo la siin karo markay cunayare sheegtaanna cunayare la gaarsiin karo annaga waxaanu hadeertaan aanu la fadhiisan doonnaa hay-adaha kan ayaan la fadhiisan doonnaa waxaanu kula xisaabtami doonnaa joogistoodaasi iyo barnaamijyada ay meesha ka wadaan inay ahaato mid waafaqsan baahida dadweynaha ay qabaan gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa soo dhoweeyey baarlamaanka soomaaliya waanwaanta ay ka dhex wadaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka puntland kuwaasoona ku kala aragti duwanaaday arrimo siyaasadeed oo ay qayb ka tahay dhisidda maamulka gobolada galgaduud iyo mudug ee bartamaha dalka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxa uu tilmaamay in xildhibaanadaasi ay yihiin kuwa gudanayo waajibaadka ka saaran qarankooda waxa uuna ku bogaadiyey in wadahadalladaasi lasii dardargeliyo si ugu dambeyn loo soo afmeero xalna looga dhexdhaliyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka puntland oo ayagu haatan u muuqanaya kuwa ku kala aragti duwan arrimaha la xiriira federaalisimka dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahayo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh